allah u naxariistay waxaa isbitaal ku yaala magaalada london ku geeriyooday cabdulqaadir maxamed faarax biriq oo ahaa ciyaartooy hore iyo tababare waxaana cabdulqaadir uu u geeriyooday cudurka coronavirus oo la sheegay in uu isbitaal u yaalay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay sida uu v o eda u sheegay maxamed buube muxiidiin oo ay saaxiib dhow ahaayeen muddo afartan sano ah kana mid ah guddoomiyaasha ciyaaraha soomaaliya biriq waxa uu ahaa nin si weyn looga yaqaano kaalintii uu ku lahaa ciyaaraha soomaaliya ee heer gobol ilaa iyo mid heer qaran sanadadii toddobaatameyadii iyo bilowgii sideetamayadii saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee london ku wareysatay maxamed buube muxidiin dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bahda isboortiga adduunka meel kasta ay joogaan waa ugu tacsiyinayaa aad iyo aad iyo aad ayaa geeridan oga naxnay marka maxaa cabdiqaadir maxamed faarax biriq runtii waxaan bartay isagoo ciyaarahay gobolka hiiraan waa garta kadib xamaraa loo soo qaatay markii loo soo qaatay haddana isla gobolkii ku laabtay kadib haddana xamaroo kusoo laabtay naadigii batroolka ayuu ku biiray naadiga ayuu ka mid ahaa shaqadaasi kubadda waxaa u dheeraa macalinnimo iskuul wuxuu ahaa iskuul maxamuud xarbi qooto dhexe ayuu macalin ka ahaa dad badanoo hadda maamulka madaxda soo maray iyo kuwa hadda hayaba qaar ka mid a oo macalin u ahaa waa garta marka hadda muddo laba asbuuca ayuu isbitaal ku jiraana soo gaartay marka xaaladiisa caafimaad maxaad kala socotay intuu isbitaal ku jiray isbitaalka intuu galay warkiisi waa waayey laakiin markuu isbitaalka qaybta laga soo saaray ayaa debarture kale loo soo wareejiyey markaasaan wacay waa la hadlay markaasuu yihi maxamed waa fiicanahay gabadhaydii aa ii timid ayaa maaragtay dhahday maaragtay aabahey maxaa meeshaan loogu hayaa sidii aa lay soo wareejiyey marka hadda waa fiicana yiri waa hadli karaa awal teleefoonada laga qaaday maalin kadib haddana waa lagu ceshay qaybtii aa lagu ceshay kadib warkiisi waa waynay xataa dhalinyaro badan iyo asxaab badan oo saxaabidiisa soo waceen oo isaga warkiisi raadinayay ayaa jiray oo dhalinyaro badan oo maraykan ku dhow waa garta marka maxaa qaybta gaarka isbitaalka loogu hayay makuu sheega xanuunka hayay xanuunka hayay uu ii sheegay wuxuu yidhi xanuunkaas ay hayo dha xanuunka hadda socdo waaye xanuunkaas ay ahaay oo dhahay laakiin insha allah waa liiga badbaadiye oo dhahay hadda waa soo wareegay haddana laba maalmood kadib waa lagu ceshay marka waxaa laga yaabaa in xanuun kusoo laabtay ma cudurka coronavirusa laga helo ku yiri marka siduu asaga ii sheegay wuxuu dhahay niyo cudurkaasaan iskaga sheg qabaa saasa meesha la ii xareeyey waa garta marka maalmihii ugu dambeysay ama waktiyadii ugu dambeysay ee haatan intuu london ku sugnaa cabdulqaadir maxamed faarax biriq maxay ahayd inuu ahaa dabcan ka sokow nin u ciyaara qarankii ciyaarihii oo aada loogu xasuusto laguna yaqaano howlihiisa maxay ahaayeen nin uu telefishinadaas u shaqeeyana wuu ahaa oo barttime ahaan uu shaqayn jiray raadayaasha uu ka shaqayn jiray nin iska shaqaysto xamaasho tagsiilan uu ahaa uberkaasna uu ku shaqaysan jiray marka alxamdulilah nin oo ilmihiisa korsado oo ciyaalkiisa korsado shilinkiisa cuno ahaa ma la og yahay waxa uu ka qaaday cudurka ama qof ama ehelkiisa ah hadday noqoto ama xataa dad uu la sameeyey xiriir oo ama uu la kulmay wax la xaqiijiyeema jirta ilaa haatan ilaa hadda wax la xaqiijiyey oo la caddeeyey ama qofka uu familka caddeeyey ma jiraan taaka geeridan oo naxdinta la helan la kulanay alxamdulilah geeridan waa xaq waa ogonnahay in la dhinto laakiin waxaa ka xunnahay in duuftii aadan ka qayb geli karin inaadan meeshii tegi karin taasaan ka xunnahay maanta birqa wuxuu heli lahaa duug aada u weyn macnaha masaajidadii ayaa xiran goob walba waa kala xiran tahay magaalada london micnaha waxaa laleeyahay laskuma imaan karo laskuma imaan karo annagaa duugeenay taagan yihiin micnaha maanta biriq maanta waxaa ahayd in loo duugo london oo dhan ayaa afarta kuna loogu imaan lahaa runtii maanta waxaa dhibaata nagu haysta waxa waaye inaan ninkii walaalkaada aada duugan karin waayahay janaasana aan laisugu imaan karin ayna xirxiran tahay magaalada inteeda badan aad iyo aad waata ehelka ma la xiriirtay uu ka dhintay wax xaaladda intaas ka badan kuusii faahfaahiyo ehelka iyo waxa wiilkiisa yaraa raadiyey ilaa hadda ciddii waa mashquulsan yihiin reerka waa mashquulsan yihiin waaye allah u naxariisto cabdulqaadir maxamed faarax biriq aamiin yaa rab ilaah u naxariisto jannada fardiisa allah geeyo insha allah waad mahadsantahay
kaasi waxa uu ahaa maxamed buube muxidiin oo u waramayey sahra cabdi axmed